ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanuu wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah mid ka mid a warbaahinnada caalamka oo warbixin uu daabacay ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya aysan awoodin inay ka adkaato xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ku fashilantay dagaalka ay kula jirta mujaahidiinta haddaba warbixintaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna diyaarad milatari oo ay leeyihiin ciidamada kufaarta afrikaanta oo ku burburtay maanta duleedka magaalada muqdisho faahfaahin ayaan idinkaga haynaa howlgallo kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo maanta ka kala dhacay muqdisho iyo shabeellada hoose waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan wilaayada islaamiga bakool oo cisbitaal ka hirgelisay degmada rabdhuurre ee wilaayadaasi kaasoo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada munaasabad xarigga looga jarayay cisbitaalkaasi ayaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey munaasabaddaasi waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diiradda ku saari doonno mid ka mid a warbaahinnada caalamka ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya aysan awoodin inay ka adkaato xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ku fashilantay dagaalka ay kula jirta mujaahidiinta haddaba warbixintaasi waxaa noo soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi warbixin ay daabacday shabakadda warbaahineed ee al-jaziira ayaa looga hadlay asbaabaha keenay in dowladda riddada iyo kuwa taageerada la garab taagan ay ku fashilmaan ka takhallusidda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhowaad labaatan sano halgan jihaadi ah ka wada bariga qaaradda afrika warbixintan oo ka koobnayd dhowr bog islamarkaana taabanaysay dhinacyo kala duwan ayaa daaha ka rogaysa asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday kuwaas oo ugu dambayn sida ay tibaaxiso horseeday in xukuumadda filla soomaaliya ay ku fashilanto loodinta cududda xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka loo eego xaaladda cakirnaanta ah ee soomaaliya ka jirta al-shabaab waxay u muuqdaan inay yihiin mid ka mid ah halisyada ugu waaweyn ee ku horgudban dowladda soomaaliya ururkan oo la aasaasay bilowga tobankii sane ee ugu horreeyey qarnigan ayaa ku guulaystay inuu dhabar adeyg ku wajaha dhammaan iskudayadii joogtada ahaa ee ay sameynayeen dowladihii soo maray soomaaliya iyo xulafadooda kuwaas oo la doonayay in lagu tirtiro islamarkaana looga takhalluso al-shabaab ayay leedahay warbixinta ay daabacday shabakadda al-jaziira mid ka mid ah asbaabaha keenay in dowladda riddada iyo xulafadeeda ay ka adkaan waayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay warbixintu ku tilmaamaysaa habacsanaanta haysata kooxda uu hogaamiye xasan sheekh taas oo ay xustay in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii shuuciyadda ahayd ee uu hoggaanka u hayay maxamed siyaad barre ay xukuumadihii soo maray soomaaliya ku guuldarraysteen inay baabi'iyaan raadadkii ka dhashay burburkaas oo ay ugu horreyso dagaalbeeleedyada weli ka holcaya qeybo ka mid ah soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo siddeedii ilaa labada kun afar iyo labaatankii ayay warbixintu waxa ay tibaaxaysaa in dowladaha qaar ee dunida ay kobac sameeyeen halka kuwo kalena ay hoobteen laakiin marka la eego kooxda riddada waxay noqotay midda ugu martabada hooseysa dowladahaas oo idil mana jiraan horumar la taaban karo oo ay ku tallaabsatay muddadaas sidaas darteed ayayna ku noqotay dowlad liidata oo ku fashilantay inay gudato howlihii aasaasiga ahaa oo ay ugu horreyso sugidda amniga iyo maaraynta ilaha dhaqaale ee dalka mid ka mid ah muuqaalada muujinaya taagdarada haysata waaxda amniga iyo tan milatariga ee dowladda riddada ayay warbixintan ay daabacday shabakadan u badinaysaa inay tahay ku tiirsanaashiyahooda waddamada shisheeye si gaar ahaaneed kuwa Afrika oo tan iyo sannadii labada kun iyo toddobadii howlgallo kala duwan kaga dhawaaqaya Soomaaliya min laga soo bilaabo Amisom, ADMIS ilaa midka la qorsheenaya sannadda laba kun shan iyo labaatan ee isagana la huuyo magaca AUSOM si ay dowladdan u gaarsiiyaan isku filnaashiya xagga amniga ah taas oo ay ilaa maanta wax guul ah aysan ka gaarin una muuqda mid fashil ku sii socda sannadihii lasoo dhaafay dowladda riddada oo kaashanaysa waddamada taageero oo ugu horreeya Turkiga ayaa samaysay dadaallo ay ku doonaysay inay ku xaqiijiso amniga goobaha ay ka taliso balse warbixinta ayaa xustay in dhammaan dadaaladaas ay noqdeen kuwa aanan waxba soo kordhin islamarkaana aanan la imaan natiijadii laga filayey iyo xitaa wax u dhow falalka guracan musuqa iyo wax isdabamarinta ayay sidoo kale waxa ay warbixintu tibaaxaysaa inay ka mid yihiin asbaabaha keenay liidnaanta dowladda riddada iyo inay ka adkaan weysay shabaabulmujaahidiin wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ayay xargagoosad ku noqdeen wax isdabamarinta taasoo ay marar badan ka dhawaajisay hay-adda transparency international oo ka faalloota arrimaha musuqmaasuqa tobankii sane ee lasoo dhaafay ayayna kaalmaha ugu horreeya uga jirtaa dowladaha ugu musuqmaasuqa badan dunida oo idil iyadoo soo xiganaysa takhriir ay baahisay xarunta waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee taabacsan jaamacadda west point ee maraykanka ayay warbixintu tilmaamaysaa inuu aad u sarreeyo heerka musuqmaasuqa ee ka dhex jira talisyada militari ee riddada taasina ay ka mid tahay arrimaha horseeda inuu hoos u dhac ku yimaado macnawiyaadka maleeshiyaadkooda waxaana xusid mudan in mararo hore uu macadkan sidan oo kale baahiyey xogo tilmaamaya in hubka yeesaanada ciidan lagu kala iibsado suuqyada ugu waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho inkastoo ay warbixintu sheegaysay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tan iyo sannadii labada kun iyo lixdii ilaa laba kun saddex iyo labaatan ay la kulantay culaysyo kala duwan haddana waxay hoos ka xariiqaysaa in al-shabaab ay tahay koox awood u leh inay ka hortagto culaysyadaas oo idil islamarkaana ay soo rogaal celiso oo ay sii waddo halisteeda amni ee aanan ku koobnayn kooxda riddada balse ah mid gaarsiisan qaar ka mid ah dowladaha deriska ah baaritaanno jawaab loogu raadinaya su-aasha ah sidee ayay al-shabaab ugu suura gashay inay middaas samayso ayuu bara reer galbeed ah oo dhanka kalena ka faallooda arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah laguna magacaabo stiig jaal sheegayaa inay jiraan arrimo dhowr ah oo sabab u noqday sugnaanta iyo dhabar adeega xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah arrimahaas ayuu ku sheegay inay tahay hanashada qabaa'ilka soomaalida iyadoo macaamil wanaagsan la yeelatay hoggaanka qabaa'ilka taasoo u soo jiiday sumcad iyo inay amni ku soo dabaasho deegaanada ay ka taliso xuquuqda dadkana la ilaaliyo iyadoo la adeegsanaya maxaakiimta islaamiga ah shareecada islaamkana lala tiigsada cid weliba oo xadgudub samaysa innagoo markan ku sii siqayna sadaradii ugu dambeeyey ee warbixinta ay daabacday shabakadda al-jaziira waxay tibaaxaysaa in isfidinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida ay ugu xooggan tahay qaar ka mid ah gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ka mid tahay asbaabaha ka hor istaagaya in marnaba la wiiqo awooddooda labadii sane ee lasoo dhaafay waxaa si isdabajoog ah warbaahinta caalamka ugu faafay warbixinno iyo daraasaad la mid ah middan waxayna dhammaantood marka la isku soo wada xooriye ka markhaati kacayaan lixaadsiga awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida ay hog ugu sii dhacaysa xukuumadda shisheeyuhu tabantaabiyo ee sheegatay inay ka talisa guud ahaan soomaaliya
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa markaana ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarad ciidan oo ku dhacday duleedka muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad nooca kuwa ciidanka ah ay ku dhacday inta u dhexaysa carbiska iyo afgooye ee dhacaduleedka muqdisho warar horudhac ah oo la helayo waxay sheegayaan in diyaaradda dhacday ay tahay nooca qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada kufaarta afrikaanta ma cadda sababta rasmiga ah ee keentay dhicitaanka diyaaradda dhacdada shilka ah ayaa si gaar ah looga soo tabiyey beer ku taal inta u dhexaysa carbiska iyo afgooye halkaasoo ah goobta ay diyaaraddu ku dhacday dhicitaanka kadib ayaa la soo wariyey in goobta ay soo gaareen ciidamo lug ah oo ka tirsan kufaarta afrikaanta kuwaasoo goobta ka qaaday askar dhowr ah oo dhaawacyo qaba oo aanan tiradooda rasmiga ah la sheegin waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen ceel shaalle oo ku dhow xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho waxaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay hal askari oo ka mid ah maleeshiyaadkii la weeraray weerarkaasi waxaa lagu soo qanimaystay laba gaari iyo hub kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa jabhadda faano oo la wareegtay magaalo cusub oo istaraatiiji ah jabhadda mucaaradka hubaysan ee axmaarada ayaa la soo wariyey inay gacanta ku dhigtay magaalo cusub oo istaraatiiji ah xilli dagaallo culus oo u dhexeeya faano iyo milatariga ay ka socdaan waqooyiga waddankaasi warbaahinta taabacsan jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa sheegtay in maleeshiya ka tirsan jabhaddaasi ay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta debed gondar oo ah magaalo istaraatiiji ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey canaasir ka tirsan jabhadda faano oo ku sugan gudaha magaalada debet gondar oo ka tirsan ismaamulka amhara ee loolanka milatari ee xooggan uu ka socdo maalmo ka hor ayay ahayd markii faano ay sheegtay in maleeshiyadeedu gacanta ku dhigeen magaalada debark oo ka tirsan isla ismaamulkaasi amhara ahna magaalo muhiim ah oo ciidanka milatariga ay gacanta ku hayeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda turkiga ayaa duumo dagaal waxay u soo diraysaa xeebaha soomaaliya kuwaasi oo ku biiraya joogitaanka ciidanka turkiga ee dalkan duumahan ayaa la sheegay inay ilaalo ka qaban doonaan maraakiibta ay xukuumadda ankara ugu tala gashay inay sahmiyaan oo ay soo saaraan gaaska ku jira xeebaha soomaaliya waxayna tani qayb ka tahay heshiis horaantii sanadkan kooxda riddada ay la gashay turkiga kaasi oo dhigaya in ankara ay boobto kheyraadka dhexeegaaga badda soomaaliya markan waxaan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xarumo ganacsi oo soomaalidu ku leedahay uganda oo uu dab qabsaday mar qura ayuu dab ka kacay goobaha ganacsi ee ay soomaalidu ku leeyihiin dalka uganda suuqa gubtay ayaa ah mid u gaar ah soomaalida ku nool dalka uganda ilaa iyo hadda lama ogaa sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dabkaasi waa tahay maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd is-hortaagii maanta kooxda riddadu ay ku samaysay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada kuwaasi oo kusii jeeday dhanka magaalada baydhaba mid ka mid ah xildhibaanadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ilaa lix xildhibaan maanta laga hor istaagay inay aadaan dhanka baydhaba waxaa sidoo kale is-hortaaga kooxda riddadu ay ku samaysay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka hadlay murtad shariif sheekh axmed war-saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ku dhaqmayo tallaabooyin uu sheegay in uu shalay isla isaga ka cabanayay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa indhagaynta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تاتي waa hagaag barnaamijkeena faafreebka ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa inoo soo socda bal markaana ku soo dhowaada xubintii khazah iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeenu suhayb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay ismaaciil saacadihii lasoo dhaafay magaalada khaza waxaa ka dhacay duqaymo ay geysteen ciidanka sahaynada gobaha la duqeeyey walaalka waxaa ka mid ah rafax oo dhacda koonfurta khan yunis iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan bartamaha iyo waqooyiga qidaaca sida ay wariyayaashu sheegayaan ilaa afar falastiiniyiin ah ayaa ku shahiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidanka sahaynada ay beegsadeen guri ay deganaayeen dad rayid ah oo ku yaala mandiqada jabaaliya sidoo kale afar kale ayaa lasoo sheegay in iyagana dhaawacyo ay ka soo gaareen duqayn beegsatay guri ku yaala isla mukhayamka jabaaliya sidoo kale walaalka dhaawacyo iyo shuhado ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka kamaal cudwaan ee ku yaala waqooyiga magaaladaasi sida ay wararku sheegayaan ilaa afartan iyo laba ruux ayaa ku shahiiday saacadihii lasoo dhaafay duqaymaha ka dhacay qidaaca inkastoo waaxda caafimaadka magaalada khaza aysan weli soo saarin tirakoobka rasmiga ah ee duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay dhacay iyo tirada dadka ku shahiiday sidoo kale magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin ayaa waxa ay ka fuliyeen howlgallo mid ka mid ah howlgalladooda ayaana waxa uu beegsaday kolonyo ciidan ka tirsan sahaynada oo ku sugnaa magaalada rafax warbaahinta muqaawamadu waxa ay sheegtay in weerar qarax ah lagu beegsaday gaari nuuca ciidanka daabulo ah sidoo kalena qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan lagu beegsaday gaari kale oo isla nuucaas ah khasaare kala duwan oo dhimashay dhaawac ah ayaana ciidanka sahaynada halkaa ka soo gaaray warbaahinta muqaawamada ayaana maanta waxa ay faafisay muuqaal soo bandhigaya sida uu u dhacay howlgalkii maanta
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد
halka haddii aan kaga gudubno qidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafay ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa ay ku duleen magaalada jiniin sida ay wararku sheegayaan ilaa saddex ruux ayaa shahiiday kadib markii ciidanka yuhuuddu ay halkaa ku togteen muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka walaalka waxa ay muujinayeen sahaynada oo guryaha dushooda ka soo tuuraya dadka ay dileen sidoo kale warbaahintu waxa ay ku warramaysaa in ay jiraan dagaallo foolkafool ah oo labada dhinac dhex maray sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee waafa ee maamulka falastiiniyiinta uu leeyahay ilaa afar kale ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen sidoo kale ciidanka gumaystaha yuhuudda inta ay go'doonka ku hayeen magaalada waxa ay qafaasheen dhallinyaro falastiiniyiin ah xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa munaasabad xarigga looga jerayey cisbitaal dabooli doona baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada rabdhuure ayaa lagu qabtay gudaha degmadaasi cisbitaalkan oo baahi weyn ay u qabeen bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada ayaa munaasabadii xarigga looga jeraya waxaa ugu horreyntii ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgeli doonta cisbitaalkaasi waxyaabaha unantan fadhiin oo martidan ninka koyti oo kumiday isbitaalka nin furi may ku koobiyi may daan qobda doona een inta may roogni kulle isloognin ee meelan oo maablanka barmaan hegal maro meelo jabada iskuwata isbitaalkan ee qof shakhsi ee meelgay deegaanka roogi awlaadu ku dudugudaw meelaa ka barmaa bangaan walaa ka barmaa unan yaalna kulle geekana tugudaaji ilanka galay aragahay kolba juhdi badan la geliyo walaayada khayra la sii qaybteeda caafimaadka iyo walaayada guudba een haddii aan hoos handaadega ee meelo may baa ku jaray barnaamij oo caafimaadka iyo baahidii ay ku jirtay baahidaas oo ku kooban een ini balaamayto dhiig baxaasa masaakimee faleebado ama dhiig joojinga ama birbido dhiig joojinga haddii la hagado bani qof kale hangada ma heshii magaalada un kalaan meel kale langaado mas langagayliyaw een kolley sunaati dareeman baahidii hadaboolanti may ku jara deegaankan haddii aan haskugu koobo cudurro oo deegaankan walan khaasiyada kaalas deegaamada niiri dhowna lamadata oo isku badana jari cudurradaas may kumada ee malaariyada kumada dad badan ba ogi shanti qof malaria lukubara sidi kumada wal ku hele meel farmashi oo garland leey meeshi meel public asada oo deegaanka leeyin malahayn ilaa mudidi la ka nagday wadankan markoo bagaala qobsatay ilaahay dad ku gaadi kutub deegaankan baahidaas ku jirtay oo caafimaad laanta marka malaariyadaas kumada cudurradan ka badan oo deegaankan ay dhibaatan ka hayd qofkii isku bii karo magaalo kale ba karo ma sameelo isku baar kor farmashi hadii lagu reeb dadka kale isku gabaayeen qofkii may leeyahay cudur kale sii gudbiyo sida tiifowki waxyaabaas isku jirtay may kale kumada deegaankan haddii daraasaad laka soo biyin gooba afmaada roognay farmashi gaarlan leey bahaado maanka badana dadka boqolkii balaantaban badanaato soddon labaatan shan hoobaad baarta dhiigyari karaas h b jawaab la baara meeli linka talagali hoosley ku jara marka dhiigyaradaas oo haddii oo qofkii loow nagadoo dhiijay meeli dhiiglaka kashafadi nagadoona meelahanka dhowlangaada jari buurnoonlahay toob kale bay dhowlangaaday yaani kolley ini baahidii lagu baha doonoo dareeme may kale kumada cudurradanka badan deegaankan laka argaa cudurrada leeraw kaadi mareenka infekshanada may sababeeyey biyoogan wasaga leh ama dhanaanka ka badan yaa sababaasi cudurradaas kaadi mareenka iyada lanka argay deegaanka may kale kumadaha cudurradanka badan oo laka argaw balaantan siiba tanoo deedi yar oo madiya xaamalada nagata jirshe dhanaanka ka badada waxyaabo la isticmaalo deegaamada yaala ama dhaqankiiba isbedelay waxyaabihii geer laka noolay ma wal kale laka noolada la isticmaalo la galay balaamay kasta oo umulaas shan hoob dhalow nagada sadi kumada udurku waa kalamsii le raagaadeen yak yaka dhiya maanaa nabar gobodo kaasoo sababow dhanaan jirshe ka badado dhanaankaas oo ku kooyow cuntada noo tii geero la isticmaalay wadankii kan ahayn la isticmaalo iina sababaas iyo waxyaabo lakada daraayo dhanaan marka taas cuduradii guud oo deegaanka ku jari oo mutnaan ilagabto tan kale isbitaalka un roogn isbitaal yow may gobadaas len wal furi wal qalabey wal aragahay isbitaalka maylu kufulada bulshada kufuladaas isbitaalka maylu kufuladay haddii ilaahay er qeyb may liya bukaan sood leeraw qeybta lamaad may baliya isbitaalkan liya bukaan jiif qeyb leeraw qofkoo shiba may baralays nagaday balansi wa leeraw nagaday een idiyoon jiifa korne mbuab shiba maayo falabooyin baano dhakhaatiir ba roogde la hagaadow la jiifyaw qofkoo dhaawac garaabaysinan la jiifyaw qeyboo bukaan jiif le raaleey daawada lisii fadina diyaarkeeta tan saddexaad may liya shaybaara leey shaybaar baahidii infekshanadii waxyaaba sabi dhakhaatiir kahaboon la roogda oo shaybaar wali gobdaay gobda u meelulanka bahay yalay qeyb shaybaar yalay nambar sidu may kale leeya isbitaalkan qeyb oo dhalmada ley qalab shaytaala balaangalan taba bare daawadii la haytay balaamayta dhalaas la haytay lata yalay qalabkii balaamay dhalaas lan baahdaa ya taala niyo way dowguida duwaay lolan ku weeroomi wa baahidii walku bahay haddii ilaahay qeybta shanaad may leeya isbitaalkan qeyb emergency leraw qofkood daleelan baawarka la gadoomi burburi ama walbaha ka dhiy degdeg waa la roo dooraw la dhakaw sariir laga jiifyaw le galabka laga tolofadi le dhiig joojinti le waxyaabay lan baahnay le yalay isbitaalkan may kale leya qeybta lihaad farmashi yalay sida koley qofka inta galay aragi farmashi daawo walay hata lagama maarmaan haya isbitaal weyn balan lanka bahay ban hayna oo baahidii ahay lahadhaka yalay farmashigaas iyo taal marka warkiina ka dheeradi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha degmada rabdhuure oo si weyn usoo dhoweeyey cisbitaalkan wilaayadu ay hirgelisay bismillaahi horta maylangeeka walay ahaa eedeeda farhad weyn iyo angamna marka koowaad walay hadhawaayana maalina walaayada gobolka marka lamaad malaaqyada wali kale ahaa eedahan ka dhawaayna meelan dhakhaatiirtii oo macnaha isbitaalkan handiyaar garowti oo shaqo ku qabata fadaas iyoonaytay odayaalka iyo dheergaratadii dhammaantiyo wala inta iska kooy eed han dhawaayan taas taasu tan kale waa eed iyo eed farhad weyn ah eed aan moojohayn un maadaama walaayadahan indiyaaridi meelo horaan kale mc edlin kasaay laakiin hata isbitaal nagati walkasto lin baahanahay diyaarka iin eeda farhad weyn ata tan kale meelo malaya hata walbadan oo gee hore dhibaato badan liin qabee jirta sida hata macnaha qofka haddii la baaro shay baar oo macnaha oo qofka dhiijayla kashal fiiriyaw ma lahayn wali kala jirta macnaha saata lankeeta dhakhtarka ay sheegay meelo walaya balaame oo dhiig baxaasa oo dhiig lakashaba wataa ma heli jirin hata wali inay lamoogata anta dhiigas ay lakashaba doon oo dhakhaatiir antaba baran rukooy doon wali aragaanay hata macnaha meel oo laka daryeelo dadka bukaanka oo macnaha ya aragaanay waa aranta aran oo un hata hadalkaayna hata wali una kala dheer ada korne farhad weynay eh meelo oo wala emergency oo horaan kala liin baahanahay meelo oo kale amba baydhawo amba la guraay oo alaabtee diyaarata oo walaayid ha diyaaridi eedeeda farhadnayata maadaama dadka macnaha bulshada magaalada aan kumad aha arintan wala ahaa eedahan dhawaayana wabilaahi towfiiq malaagada walaayada dhammaan anu salaante kalsoonyo fiicow galbo furan yaa ka dhawaayana tan kale wal unan baahnayn deegaanka rab dhuura maaltuuliyaajeelinka baahnayn walhan walniinshaane ilaahay ka maasan ilaahay ejar xasanaad biin kusii dhanka niinshaane hanin shagaya hoolase ini degmada baahida dhawaasan tolkanku kubaha niinkashaan ilaahay wiinaayo ahadka ejar biin kusay taas ilaahay ka mahadnagaan degmada rab dhuura kolley walad loogi baaha badan ku jarti lankamoodadaa ku dhiyi antu ku gaad hamaran gaad antu ku gaad amari laa jara baydhowan gaad yahayd atumana niinshaawaa ini walaaga iyo haay ilaahay fadhigan niinkashaan lanki gurujay gaadaan gurujayle kanagado lanki hoolajay waraabsaan hoolajayle waraabsado deegaan shayrow man shayrow ini guulis ilaahay ku tuugaay muslimiinta ilaahay ka garab galana niishaan taas ilaahay ka mahadnagaan alxamdulilah degmadan rab dhuura dheeraw asbitaalshe alxamdulilah kooyaw abduunya hata la sheeg hortun wal ku sheegana madle geeke ma roogne walaayada guud maamulse bulshadii oo daawo liinshaane lankaste iyaalshay iyo ardis iyo awlaadis oo daawadaasay ku qiibgaada liley taasi ilaahay kama hadnagaan alxamdulilah daawadunan bahaan intu ku taba dadka lagaado oo meelootijiya kun intaas yaadambadaasa amadi ku bat ya daawamalaha bahdan arrinka nagleeraay tiyadaa intaas dhaba safaran lagalaati oo safaran galn wadankii ka roogd ya daawidi amarsidaad faasilikinkishaaga hoobtiida kooton ilaahaytiida amarsheenaw tolkaa ka dhajartoy daroogd kadhamadaas taas ilaahay kama hadnagaan daawadaas ilaahay inta la niigshaan alxamdulilah walayaada ilaahay mashirirjala guuda ilaahay niigshaan ilaa ilaahin kama nagaan qalbo furun inii furun kalsoonyi walaalnimo antaasawnina haga dhowaan alxamdulilah ikhwatal islaam horta dhammaan walaay iyo malaagin iyo bulshada dhatiyo salaamintiin kolley sadahata unamadi marayba nanin dhowayay oo ma aragna maaragta sharaf ninka koyti i walawin qiy magaco nanen lakoy oo daawada oo isbitaalka nanen furi dadka lankasta faraha la dhiisanyi dadka hadaladiisu doofadi naftiya faraha ya ma aragna ya ini kubadbadadya lagu dareeme waana siisan ogsantiin gabalkan baahawin hataali eed iyo eedaa eedoo sada oo kala madan surantay hanu on qalba dheerayni dadka may jareena oo deegaanka roogan dad haddii halaba yaro baaburka la rakaraaho haddii qofka ku jiridan helaan eedan dhabaatoysan hanun jeren lanki lanwaab iska falona waa baha kori haddii kulaha ku reeba dadka koley bulsho meelbaroogda dadka baabagooka jara dadkii dhibgaabi oo muraadshoo liinwaali eedii eedaa yaa ma aragne ilaahay mahadiisyaangate tuma bacdishe walaayadii intan haniin qalqaaliday ma aragne daawadan ini dadkan baahidio haniilagorati meelishoogni dhibaatada haniilagorati eedi eeda ankamahadnagaan ilaahay kasoo kaadilhamooda bani aadamnimo a walay tabarana nindadaali eedi eeda ankakamahadnagaan kolba haddii daawudii haada fadhi walinin sheegay dhakhtarka haddii muhaadara haada fadhiina walaayadii bahorayninka jeedidi alxamdulilah ilaahay intii ninsheentan isigna maragna ejarsheesan si ti qiyaamolakamoodi allakawaala muslimiinta ilaahay hoojii sidiyo hata indadaalo haayan kan hata geekana ninshaani meeli hata qiibtan kuwiinayti eeda aan helni haddiiba ma aragne wal bukaan kuwiin malelanshe jirinyi maanan qaada korn meelna ladeeri korn oo fadhijay walakasi hanuwa faraha badanyi taas eedi eeda alxamdulilah ilaahay ankamahadnagaan uma bacdishe maaragna walaayadii oo haninka talagalehanii lxustay oo ninlakoyti ankamahadnagaan asalaamu calaykum waraxmatullahi waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay nuqabada wilaayadii islaamiga bokool oo munaasabadaasi ku sugnaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadin waalaa aalihi wasaabihi wasalam ikhwaani asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahi subxana watacaala kama hasan bacdallaahi khaasatan hooba maxadi ilaahay un hakutam harakatu shabaab mujaahidiin oo geeka baahada umatan walwelbiyeeda manaha dadaal ayaa muuj iyo kortkaraanshaha iniya geliida bulshadan qiiboja shaldugun oo manaha arintaasan qunti bacdallaahi intaas ayaa an mahnagaana haddii un ena nuqabadii reer bakool marka ilaahi subxana watacaala kama hasan degmadii rabdhuura iyo oo walaayadii gobolkeena roogda waana farxad iyo onay barnaamijyadeen eedan lanka faraxsanyi ya may jarta harun caafimaad iniya lagu furi aragaasan amsiyaska daawada ka jarta bulshada ku faa'iidaysata lafadaw i deegaanka manaha salanku ku faa'iidaysata lafadaw barnaamijyadaasi dhanba walha diyaari diyaarintaasay kama hasanyin unuun ha dhowaayaan fahmi oona farxadaya ha ka dhowaayaan haddii gaar ahaan un ana nuqaabadii reer hadam ana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadle allihii nashaani adduunkan nashaani bacdi jeenani waali dad muslimiin ni waali una oo niinlahayna awoodiyo tab walba niinlahayn allihii muslimiin ni waali ama hadle ee walaalayaal ee aman gaaban arrintii aan wal gaabiya yahayti walaay soomaalida eraasi aniin hasku gaabiya insha allah haddii ilaahay er bacd allaahi ma ang mahadnagaane harakatu shabaab almujaahidiin oo ma arne dadka muslimiinta ee shu'uubtee ani ma arne diinta on ilaaliyaan ee dadnimadii on ilaaliyaan eredlojo on ilaaliyaan iskaday ini gaalada ku difacaan iskaday ilaahayna ka garab galay waana ku difacay hatan iyadoo saas ee tahtan aan ka talagalay wal badan oo iyo ma arne baahidi oo haay ani iyo ma arne hatan aan gobodan iskaday hatan ilaahay in suurta geli eena ang mahadnagaan may kale saasoo kale ang mahadnagaane walaayada gobolka bokool sida waliba waaha hagarlaante oo iyo waliba waaha bulshada ani iyo wax gobod yo walaay karaansho iska dayaan ma arne in iyo inka surumen eena ang mahadnagaan tan kale walaalyaal sida horba liin sheegi rab dhuur degmuu baahadiyeena wiinta anta maya ku saaranaa ee gumaysiga etoobiya magaalooyinka haysada sida aata eelberda yeed washaagaya antaa ku saaran dadkan dad meelan dhagado haayme dad lanshay jireed liingaado haayme saas eta baahada may haytay isbitaal baahadiisa hayd hata kor malku helan isbitaal malku helan lanki jireed wali liingaada ay dhanaganga soomaalida in wiintaa walaayida in wiintaa anta langaada jari buurdhuunle oo ad walku hel hooba kale gaasku ee langaada jari geek ilaahay mayna roojey iyadoo laku furi isbitaal laku furi bulshadii iyo walaayadii iyo malaagadii isla roogan wal kasta oo ma arne caafimaad liinbaahada faday ma arne laku furi ya ilaahayna rooji alxamdulilah ilaahay ka mahadsan sadamadi eta shalay hoobada baydhow in bahay may may kaliidoo ku dhuuriyay shiida ma og jar taaweel ka raay lakiin ku tabaay oo intaas amiin lah koo dhahay walil ka mogjadan ogaan lah koo dhahay hatama dijil mid saarat leh bahaase waan walaha baare daawun hagaadadaas waan jilmadiyan iyo leegu degsadaas ilaahay ka mahadsan baadallaahi lanki maarne arintaas hagalgaaliyay hawaday hadaadiye intana insheeni ya ka mahadsan marka shalay hoob isbitaalki meel hibil dheegi jirta isbitaalki degmadii rabdhuurona geeka la furay hata ku baadala soo marka ilaahay inka mahadnagaan baadallaahi lanki intaas hagalgaaliya intana insheenay arintang niin furi oo isbitaalkan niin furi daawadan niin sheeni iyo ma arne inka mahadnagaan wabilaahi towfiiq ugu dambayntii waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء أولا لمان dadka xuqiib galaan odayaalkii nuqabadii waasidii culamadii ganacsatadii dhammaan xafladun ha ku qiib galaan oo furitaanka hayti isbitaalka degmada rabdhuur laku furi oo iftitaaxa unan fadhiin xafladii furitaanka haytee unan fadhiina ha ku qeyb galan may balana jazaakum allahu khayran intaas kadib walaalayaal maadaama waqtigeedan koobanyi awalan may ku horama faday insha allahu tacaala magaaladun rabdhuure ama degmada rabdhuure runtii waa degmo qadiimi ah oo marka may xuduudna lataa kilinka shanaad dhulka maana etoobiya hoogno ka haysata waa degmo balaarno xuduud higta waaye waxyaabaha insha allahu taala in badan wilaayada ka taamasay oo laka fikiraayey may hayta insha allahu taala in asaasiyaadka waxyaabaha asaasiyaadka nolola ee sida caafimaadka waxbarashada biyaha walilamada insha allahu taala in eedlanku dadaalo taasna kolley insha allahu taala wal badan nololku guulay sidii walna insha allahu qabyo qabyo tan marka isbitaalkun markaan hanganagada isbitaalkun insha allahu taala sanba arag haytan qeybaha isku kooban yimay bakumidaha ilaa shan qeybood ama lii qeybood oo kale ka kooban yihin qeybta koowaad waa qeybta bukaan socodka hadda digtoorka ku hadlaay waa qeyb oo marka maana goonaw may kaloo kumidaha shaybaarka oo dhammaystiran waliba qof xanuunsan laka baaray ilaa xad diyaaru insha allahu taala yaalan tansan argaasan may kaloo kumidaha insha allahu taala qeybta maarata dhalmada mise umulisada qeybta kale mayba oo afaraad amarjansiga yaana qeyb goone ah qeybta shanaadna mayba daawada ama farmashiyaha intaasba insha allahu tacaala marka may wahaa iyo ka kooban yihin shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya oo koley sida hadda sanbaarag haytan waa takhaatiir oo wilaayada korkusheentiya jiraan wilaayaadka kale lugsheeni lanka talagalima waa in oo insha allahu tacaala bulshada dadaawadii iyo takhaatiirna hordhaanba aan roogan jazaahumullahu khayran dictor maadkeer oo kara ragba hordhaan aan roogan mayna wilaayad haka ziyaaday haka kordhiday takhaatiir iyoona may wahaan khibradan la insha allahu tacaala qalabkii la sheeni iyo daawadii haddiiba aqoon lan waayo marka may la raay hoogaa naftiyada si lanku fa'iidaysado mal gordow takhaatiirtii horey niin roogan oo weli jooba deegaanka rooga jiran yoona insha allahu tacaala shaqaalihii isbitaalkiiba kumid ayin takhaatiirtii kumid ayin dadka ku hoolgalow markuma isbitaalkun lanka talagalay ilaa toddoba qof oo kalo shaqaalaha isbitaalka umuliso oo laba e takhaatiir oo marka may la raay lama e dakhtar guud iyo gacanyaro kunga caawinga may kaloo lahaa farmashiyasta lang marka daawadeedan gordow shaybaarkiya kumada qayb lanka talagalay sun lanka shaqeeyo may kale kumadaa nadaafada dadan hel saaran may kale kumadaa insha allahu tacaala waardiye qeybahaas ee kole insha allahu taala intaasaa ka kooban shaqaalaha isbitaalka jazaakum allahu khayran way leeyay fursadun ku faa'iidaysadaana ka daraana insha allahu tacaala howlo maylare horowsha walba ma laakiin maylare hanaanadii waa howlo goyti la rajari marka insha allahu tacaala in isbitaalkii hadda helni isbitaalkii lan baahanayay baahidiis id deegaankan ku jirtay ee in badanna mayla raay wilaayada diyaar garoowasay juhdi la geliyahay maskan la geliyahay hadda waa ko walaay insha allahu tacaala inuu ku faa'iidaysado dadka muslimiinta in ku faa'iidaysadaan lanka talagalin marka ma daawada baasi laka dhiibay walaa baasi ay khidmee wa jartay maya ma jaanan waay hal dollar lan lagu qaado ma lehaga daawada markilar daawada bilaash waay angoli marka mayla raay langoro takhtarkan goro farmashida ku qaada insha allahu tacaala mayla faday marka in lagu faa'iidaysado waana fursad meel kas lanka helaan hadda muqdisho bad amba baydhow adaseed ya hoob adaseed kaniinko barastamole beeslaan lankasiya malargamo beesla isbitaalada hoobada bukaan adaseed laakiin inta hadda may waa mujaahidiinta maynka talagan insha allahu tacaala wali tabartiyo ah galanto midig ning may waa kitaabka ilaahay iyo ka kor weelan cadowga kugu difacan galanto kalena may la raaya muslimiinta may waa insha allahu tacaala baahidii oo ku aqabtaran waxyaabaha iyo antaaginyiin kumadata mashaarja waa isku gooyahayaan boqolkiiba intaas lanka talagali abaarihii laha mari ogsantiin wali raashin wadanku lanka qiibyahay ee hay-ad w f b iyo bilaay iyo shuqul makalayn ee fataahaadkii oo kale ogsantiin wal oo gaaladii wuuweynaytay manqoban iyo mujaahidiinta ilaahay in suurta geli oo may la raaya webiyaal ha fataahaan la hiro wadooyin marka maana la biyo oo goobo caafimaad umatimay la raaya lan diyaariyo raashin la qiibiyo waxyaabo fara badan aa isku jijari marka insha allahu tacaala isbitaalku marka may ahaa geeka laka bilaabo furuñi laka bilaabo baryay ilbaabadiis furuñi takhaatiirta lanshaanin kole heegan aan ayn dad marka mayla raay meelo badan ha ku shaqeeyay khibradna lahu shaqadii insha allahu tacaala iyo takhaatiirtii hordhaanba gorotanoo deegaanka roogday iyoona insha allahu tacaala kaalmaysada doonaan haddii ilaahay ogolaado oo shaqaalihii cisbitaalka kuma dayin taas yaana insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysado jazaakum allahu khayran w h o maanaa walmaka leh hay-adda caafimaadka adduunka tan la raay walmaka darsan ma isku leh muslimiinta inkuna iska filina gaala nan baahnayn n g o nan baahnayn hay-ad i c r c nan baahnayn iyo marka tan daliilin ata macnaha taas ma man baahnini gaalo una iska filan insha allahu tabaaraka watacaala fursadaas in lagu faa'iidaysado isbitaalkana saacadan laga bilaabo insha allahu tacaala furinyi dadka muslimiintan ilaahay may baan weydiiyaana in insha allahu tacaala walbadan marka maanaa baahidii kii aqabtaray buuyey daboole ilaahay kawaala takhaatiirta shaqeeye haayaan marka insha allahu tacaala mashaarjay hadda dadka deegaanka lagu fade mayle daawada dadka deegaanka lagu fade may arhaay marka insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysado yoona ma insurinyiin aqoontiyo iyo waliyo habaradan in marka mayla raay muslimiinta inka adeegan sadakan mujaahidka istishaadiga oo mayla raay furmaha gaalada maanaa istishaadiga galahayo harmoojo on qarxiyahay ragungiyoona qalansho iyo aqoontiyo in yo inka shaqeeyaan muslimiinta iyo yoona diyaaran yihiin jazaakum allahu khayra jazaa takhaatiirtii hore in roogdi iyo haangadaa lagu sheenib insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi subxaana wa tacaala mayba weydiisadaane cadowga inuusan oo jibiyo diintan ilaahay nin kor weelo insha allahu tabaaraka watacaala dadka muslimiinta guud ahaan meel kastiyo noolyin maybaa in cizi iyo sharaf ilaahay siiyo cadowga allah subxaana wa tacaala ilaahay baabi'iyo yahuud ilaahay baabi'iyo falastiin allah subxaana wa tacaala ilaahay in gargaaro dadka muslimiinta ee lankasta oo bukaal ay jirin ilaahay subxaana wa tacaala caafiyo lankasta baahida meelo isku hayta usi gorday ilaahay baahida isdaboolo marka insha allahu tabaaraka wa tacaala caafimaadka ilaahay galantisaa ka jara walaahi kala asbaabley maa wa idaa maridtu fa huwa yashfiin hoob la jirida ilaahay dad caafiya ilaahay subxaana wa tacaala laakiin mayna amari asbaabta inuuna la koyno mana wali asbaab ee caafimada cudur kasta may waa ilaahay may baan ka talagalay daawiin ka talagalay cudur ilaahay hadiji ma jara ilaa daawi lay waliba manaa waa yelnim iyo anhayna may la raa i geera intaas marka may waa inuuna ku faa'iidaysanan asbaabtana la koynan tan hadda walaalka sheegayna bur arjiyaane soomaalida may in badanta daawo beeslaan laga qaaday hooblaar way kooya horta inta wal iska ariiriye yaa daawadii hoob la qaada haddana mayla raay hoob si lanka talagalin lan isticmaalnay la isku farjiyo ilay lanka markii beesalo ku qaado beesadun daawadu mayla raay kee saabtama qadiidaas yahay insha allahu tacaala buraarujiyaan xoolaha islaamka ay la dayacnay daawadu marka tayo lahoo koley un farmashiyaha dadka mana in sheegad in ha booqdan horta aragan wala meelo ka jara hadda banaan koley fadhiina ogda in laha araga qalabka la sheegaayo sheybaarka la sheegaayo laha araga marka insha allahu tacaala daawo oo marka kasbaayir ahoo dhiiday mee macna daawo nadiif eh oo insha allahu tacaala laha huliw جزاكم الله خيرا هل كفايديسدي بارك الله فيكم تاسا جبجبان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawo waa naga hintaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما على